asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteena murtada maanta ee haddii rabi idmahayo aynu sheekooyinka farada badan ee isugu imaano teena maantana waxaan kusoo qaadanaynaa saad ogtiinba xayawaanaadku dhib badan ayay isku qabaan xayawaanka ayaa kala duwan oo laba nooc loo qaybiyaayo dabjoog iyo duurjoog ayaa la kala dhahaa marka duurjoogtu waa inta hawdka iskula nool dabjoogtuna waa kuwa magaalooyinka jooga sida digaagta oo kale sida adhiga oo kale sida geela oo kale sida lo-da oo kale sida dameeraha oo kale sida maaragtay bisadaha oo kale waxaasoo dhan iyagu waa iska maaragtay waa dabjoog oo guryaha iyo dadka kama agdheeraadaan kuwase waxaa jira duurjoog la dhaho oo laba u kala baxa oo labada ay u kala baxaanna laba nooc oo cajiiba ay kala noqdaan maxay kala noqdaan waxay kala noqdaan ugaadh iyo habar dugaag ugaadh iyo habar dugaagtu maxay kala duwan yihiin marka ugaadhu waa inta la cuno habar dugaagtuna waa inta wax cunta masaskan xitaa aad aragtay wax liqahay ee shimbiraha iyo jiirka iyo waxyaalaha kale yaryarkaa iyo liqahaya waxay ka midsan yihiin waxay ka tirsan yihiin bahda habar dugaag ayay ku jiraan libaaxa u weyn ku keen soo wadtaa u soo wadda ilaahay waxaad ku keentaa bahalkaas maska ah ku keen intaas waa kuwa ugaadhsado oo iimaanka ilaa yihiinoo waxbay liqaan ama dhiigga ayay muudsadaan iyo hilibkay cunaan kuwa waxaa jira cawska cuno oo maroodiga iyo geriga iyo ay u weyn yihiin oo sagaalo furdugtu ay ugu yartahay iyo bakaylaha iyo oo kuwaas waa kuwa dhibka yar labadaa nooc ayay u qaybsamaan marka waxaa ku jira doofaar oo ilka dheerdheer leh ayaa ka mid ah maalinkii dambe libaax marka waxaa layidhi doofaarka waa uu ka baqi jiray libaaxa ayaa doofaarka ka cabsan jiray see uga cabsan jiray markuu ilkihiisan dheerdheer arko yo wuxuu ka baqi jiray inuu ilkaan dheerdheer ku dhufto ama uu cuno ama qaniino ama dilo ayuu ka baqi jiray maalinkii dambea libaax kaarta waa libaax waa loo sheega waxaa li libaaxow adiga unbaa ilkaan dheerdheer ka baxaye ilka waxtar ah ma ahaa layidho ilka waxtara ma ah syii ma hubtan ma hubnaa baa layidhi markaasuu maantaan tijaabin doofaar ilka dheerreer buu yimid wuxuu ku yidhi doofaarw kaalay haye maxaad iga rabtaa waxaan kaa rabaa adna mar baan ku qaniini adna mar qaniin balaan aragno labadeenna midka qaniinyo kulul haye weeye doofaar arrinta iskamaba jirinba moogta erho yaa u diray hay doofaar joog yaa dhaha odaygii doofaar ahaa haye iqaniin baa layidhi doofaar hee iqaniin markaasuu doofaar baa qaniinyo ku qabtay muxuu qaniini ilkihiis waxba ma gooyaanba kor bay u laaban yihiin uu ku qabtay xoogii qaniin hor xoogii qaniin wuu arkay inuu ilkihiisu qaniyada ayna wax macnaa ku lahayn markaasuu libaax intuu xaggii istaagay buu qoslay moogta waq waq waq waq waq libaax maxaad ku qoslaysaa baa layidhi moogta markaasuu waxaan ku qoslayaa ilka doofaar sahansan maxaan ku yidhi waxaan ku qoslayaa buu yidhi ilka doofaar sahansan oo say u sahansan yihin de halkaa waxaad ka garanaysaa in doofaarka ilkihiisi dheerdheeraa la sahmiyey oo la ogaaday kuwa wax qaniini kara ama kuwa wax goyn kara ama kuwa wax goosan kara ama kuwa xanuun geysan kara inayna ahayn ayaa la sahmiyey halkaasaa laga muujiyey saas darteed waa la hubsaday oo ilka doofaar sahansan halkaasay ka soo baxday dee maalintaa wixii ka dambeeyey yaa ka celin doofaar libaax ila waa la sahansadae waana la arkay ilkihiisu kuwa waxgooye inayna ahayn cayarbaa marka qaniinye iyo cunis yaa lagu bilaabay saasay ku imatay marka sheekada ilka daayeer sahansan waana sida soomaalida haysato oo horaa loo sahansaday dadka soomaaliyeed maamaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi wixii aad lumisaa laxaw buu ku badaa wixii aad lumisaa laxaw buu ku badaa